صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول اسم آله بان ميشان كقلينا آلة جمع وآلات آلذا نوح راذي وهو ما آلذي وشيء yucaaliju bihi alfaacilu faacilku almafcuula mafcuulka uu shaqada uga qabto marka uu rabo inuu shaqo qabto qalabka uu isticmaalo faacilku oo mafcuulu bihiga oo uu shaqada ka qabana uu u isticmaalo qalabkaas waxaa la yihahdaa aala aaladda waxay u qaybsantaa marka isimkeedu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood midna waa qiyaas oo ficil baa laga keenay midna ficil lagama keenin si kale haddii loo dhigo midna waa mushtaq midna waa kayru mushtaq midka mushtaqa buu meeshan uga hadlaa midka khayru mushtaqa waa sida alfa'su ilaan waa aalad la adeegsado oo goynta geedaha loo adeegsado iyo akhshaabta assikiin waa aala oo ayadana loo adeegsado goynta kuwaas ka hadli maayo wuxuu ka hadlaa ismu aalaha mushtaqa ah wuxuu yidhaahday liwusuuli اlahari si saamayntu ama raadku si uu u gaaro ilayhi mafcuulu bihiga qofkan faacilka ah waxbuu rabaa inuu sameeyo shayga uu ku samaynaya marka waa mafcuulu bihiga samayntaa si uu mafcuulu bihiga u gaarsiiyo qalabka u isticmaalo oo tusaale ahaan haddii uu rabo inuu wax jaro jaritaankaas mafcuulu bihiga si uu u gaaro mafcuulu bihiga u kala go-o qalabka uu isticmaalo kaasaa waxaa la yihahdaa aala fayaji-u wuxuu yimaadaa calaa mihaali mixlabin calaa mihaali mifcal iyo wa miksaxa iyo wa miftaax saddexdaa wasan uu leeyahay mifcal iyo mifcala iyo mifcaal saddexdaa wasan uu leeyahay fayaji-u wuxuu yimaada calaa mihaali mixlabin ay calaa wasni mixlab waa aalat lilxalbi aalad loo isticmaalo maxay lisitaanka wa miksaxa iyo aalad loo isticmaalo waxaaqitaanka dhulka masalan marka uu rabo qofka faacilka inuu xaaqo dhulkii muxuu noqonaa mafcuulu bihi soo maaha ilan kasaxtularda baa leedahay mafcuulu bihi waaye xaaqitaankaas oo aharka ah si uu dhulka u gaaro waa inaad isticmaasho maxay migsaxa aalad wax lagu xaaqo waa inaad isticmaasho len gacanta kuma xaaqi kartid wa migsaxa iyo wa miftaaxin aalad wax lagu furo haddii aad rabto albaabka inaad furto albaabku warka waa mafcuulu bihi furitaankuna waa maxay aharkii aharkaas oo fatxiga ah si uu albaabka u gaaro waa inaad isticmaasho maxay aalad loo isticmaalo miftaax wa misfaatin iyo aalad wax lagu sifeeyo asalkeedii wuxuu ahaa misfawa ilaan safaa yasfu baa laga keenay misfawa kadibna taxaraka xarfuulcila wanfatax maqalo faquli baalifan mifcala waxay la mid tahay marka migsaxa bay la mid tahay idan mixlaba min alxalbi baa laga keenay miksaxana min alkasxi baa laga keenay miftaaxna min alfatxi misfaana min safaa yasfu asafaa baa laga keenay wa qaaluu waxay dhaheen mirqaatun bay dhaheen bikasri lmiimi calaa wasni haye markaas calaa wasni mifcaal bay ku socotaa maya mifcaal maahane waa mifcala mirqaatun bikasri lmiimi calaa haadaa waman fataxa almiima qofkii miimta kordhigana oo yidhaahda marqaatun qofkii yidhaahda fa innamaa araada wuxuu la jeedaa almakaana meel buu la jeedaa idan mirqaatna waa la yidhaahdaa marqaatunna waa la yidhahda mirqaatun haddii la yidhaahdo wuxuu yidhaha bikasri lmiimi calaa haada ismu alaa laga wadaa calaa hada wuxuu la jeedaa calaa iraadati annahu ismu aala waa qalab meel lagu fuulo waa waxaan dhahno jaraanjarta sullabna waa lahaa liannaha aalatun yurqaa biha waa aalad meelaha sare lagu fuulo waman fataxa almiima qofkii fatxiyana araada almakaana ilaan fuulitaanku xaggee ka dhacay falka oo fuulitaanka ah sow jaraanjartan dhexdeeda kam uusan dhicin dhankaas marka laga fiireen waa ismu makaan haddaba ismu makaanna wuxuu ku yimaadaa maxay mafcal hadda wuu ku yimaadaa sida aan soo marnay marka laba ictibaar bay leedahay mirqaatun qofkii fiirina wuxuu ka eegay inay tahay aala qofkii marqaatun yidhahdana wuxuu ka fiiriyey inay tahay makaan oo fuulitaanku ka dhex dhacay washada waxaa shaadoobay mudhunun mudhun baa shaadoobay ilaan mifcalna kuma socdo mifcaalna kuma socdo mifcalana kuma socdo mudhun mufcul buu ku yimid waa aalad ama waa qalab ama waa weel lagu shubto subaga mudhun baa la yidhaahdaa wa muscutun asna waa shaad ilaan mufcul buu ku socdaa waa aalatun lisacuud qofku marka uu rabo sanka inuu wax isaga shubo oo dareero uu rabo inuu sanka isaga shubo aaladda u isticmaalo baa waxaa la yihahdaa muscud baa lahaa waa muduqun aalad wax lagu burburiyo ayadana mufcul bay ku socotaahoo mudququn bay markeedii hore ay ahayd kadibna waa laisku idqaama labadoodii muduqun bay ku noqotay wa munkhulun waa aalad loo isticmaalo in wax lagu kala saaro sida burka iyo waxyaabaha la midka ah waxaa lagu kala shaqshaqo ee lagu kala shaandheey baa waxaa la yihahdaa munkhul wa muqxula waa aalad kuxliga dhexdeeda la dhigo aalatun lilkuxli wa muxruda iyo muxruda waa aalad nadaafadda loo isticmaalo muxruda qofka wasaqda iyo wuxuu isaga jaro baa muxruda la yihahdaa mufcula bay ku socotaa madmuumat almiimi walcayni dhammaantoodna miimtoodu waa godan tahay caynteeduna way godan tahay wa jaa waxaa yimid midaqun baa yimid wa midaqatun cala alqiyaasna way ku timid midaqun oo mifcala iyo midaqatun oo mifcala ana qiyaas way ku yimaadeen waashaad buu yidhaahday laakiin siibaweyhi wuxuu yidhaahday lam yadhabuu biha madhaba alficli ficilka booskiisa dhankiisa lama aysan aadin walaakinaha jucilat asmaa lihadihi alawciya weelashan aan soo sheegnay baa wuxuuha magacyo looga dhig oo muxuu la jeedaa qofku marka uu leeyahay tusaale ahaan mixlab marka uu leeyahay qalab kasta ama weel kasta oo wax lagu liso waa in loola jeedo kullu inaa'in oo kullu wicaa'in yuxlabu fiihi waa in markaa mixlab lagu magacaabo miftaaxna waa saas aalad kasta oo wax lagu furo waa in miftaax la dhaho laakiin siwey wuxuu leeyahay mudhun marka leeyahay aalad kasta oo saliidda ama subaga lagu shubo mudhun kama aysan wadin buu yidhaahday saa daraaddeed marka shaad ma aha laakiin weel gaar ah oo carabtu ay tiqiina bay mudhun u bixiday saa daraaddeed ismuaalihii maaha waa ka baxayaa wuxuu noqday marka isim la mid ah jabal iyo qalam iyo isim lamidu markaa noqonayaa marka lala aadaa madhab alficli marka lala aadaa waa weel kasta oo duhni dhexdiisa la dhigo waa in markaas loola jeedo haddii aan saas loola jeedin haddee ismuaala ma aha almaratu min masdari hulaaiyi binaau lmara tambihi buu yidhaahday waa masdaru marihi almaratu masdaru maraha min masdari hulaaiyi oo hulaaiga masdarkiis ka ahaaday almujaradi ee mujaradka ah calaa faclatin hulaaiga mujaradka ah hadda musanifka horena waa soo marnay hulaaigii inuu mujarad kayru mujarad u kala qaybiyey mujarad wuxuu la jeedaa midkii wax ziyaado aysan la jirin kaas buu hulaai mujarad u yaqaanaa kii ziyaado ay la jirtana wuxuu u yaqaanaa hulaai ee masiid ah ulaaiga marka wax ziyaada aysan la jirin wuxuu ka imaana calaa faclatin bilfatxi taquul waxaa leedaha darabtu waan garaacay darbatan halmar garaacid waa qaydan yahay markaa waa masdarun muqayadun bilmara wa qumtu waan istaagay qowmatan halmar istaagid asalkiisii qiyaaman soo ma ahayn waa in facla loo celiyo facla markaa u celinaya haddee qaama faa-ul kelimaheedana qaaf bay ahayd caynteedana waaw bay ahayd laamteedana waxay ahayd miim soo maaha facla marka xagga dambe taa uga dar faclana ka dhig qowmatan waana sidaa tidhaaho baaca wuu iibiyey baycatan waa inuu sidhaho kaala wuu beeyay kaylatan haddii ziyaado ay la jirto sida qiyaaman ziyaadadeeda loo jaray oo kale waa in loo jaro qiyaaman maxaa ziyaadaha ku jiray alifta yadu laakiin zaa'id maaha ilan waawdii bay ka soo gadoontay oo caynulkelimaheed alifta waa in la jaro markaas qowmatan jalasa wuu fadhiistay juluusan waawda waa in la jaro oo la yidhaahdo jalsatan halmar fadhiisi wa mimaa zaada calى halaaثati wixii saddex ka badan biziyaadati lhay ha a ku daree hadduu yahay hulaaثi masiida ha a ku daree kalicطaati acطaa wuu siiyey icطaa'an sooma ahayn afcala ifcaalan buu ku imaan jiray ta ku dar icطaa'atan halmarsiin walinطilaaqa iyo inطilaaqa inطalaqa wuu tegey soo khumaasi ma aha inطilaaqatan halmartegid ilaa maa fiihi taau taaniiثi minhumaa wixii taau taaniiثi ay ku jirto oo minhumaa min aلhulaaثiyi اlmujarad wahulaaثiyi اlmasiida maahane haddii ta ay ku jirto layeela falwaصfu fiihi biاlwaaxida waajibun waxaa waajib ah in waaxida lagu daro maxaa leedahay ka qowlika raximtuhu waan u naxariistay raxmatan kan waa hulaaثigii soo ma aha hulaaثigii ta wataa raxmatan marka waa masderkii mudlaqa ahaa haddaa rabto inaad marre ka dhigto waxaa waajib inaa waaxida raacido oo aad tidhaahdo raxmatan waaxidatan waa waajib haddaa marre a ka rabto wa daxrajtuhu waan dhaadhiciyey daxrajatan soo masderkiisa ma ahayn masderkiisii mudlaqa ahaabaa wuxuu watay ta marre haddii aa ka rabto see yeele daxrajatan waaxidatan kanna waa ulaaiga wixii ka badnaay mimaa zaada calى halaaثa wixii hulaaثiga ka badnaay laakiin waa su-aalay kan ma hulaaثigii masiidka ahaya kasoo rubaaci ma noqonin idan marka uu leeyahay ilaa maa fiihi taau taaniifi minhumaa waa hulaaثigii iyo wixii hulaaثiga aan ahayn intaasoo dhan waa in saas laisku yihahda marka wixii ulaaثi aan waxaa soo gelaya ulaaثigii masiidka ahaa iyo rubaacigii mujaradka ahaa masderkiisa iyo rubaacigii masiidka ahaa masderkiisa waxaaso dhan waa ina soo wada hoos galaan markaas ayb qaatalahu qitaala masderkiisa haddii aa rabto qaatala masderkiisa haddii aa rabto laba masder buu lahaa midna qiyaasi buu ahaa midna shaad buu ahaa sooma ahayn midka qiyaaska waa inaa isticmaasho maxaa leedaha qaatalahu muqaatalatan kan marka waa hulaaثigii oo masiidka ahaa oo ta'da watay ila masdarkii baa ta watay see yeelay haddaa marro rabto muqaatalatan hee waaxidatan waa inaa saas dhacdo laakiin qitaalan ha isticmaalin ilaa sawshaad buu ahaa qiyaas ma ahayn midka qiyaaska waa inaa isticmaasho meesha uu leeyahay falwaصfu fiihi bilwaaxidati waajibun uu leeyahay maxaa laga fahmaa haddii uusan ta wadan markiisii hore ee masdaru marihiisa ta'da ay taam ku noqoto waaxidda inaad raacdo waa ku bannaan tahay oo waxaa kuu bannaan tusaale ahaan inaad tidhaahdo darabtuhu darbatan waaxidatan waa kuu furan tahay waaxidatanta marka masdaro mayay faa'iideyne waxaan ula jeedaa marra miyay faa'iideyne maye marada waxaa faa'iideeya darbatantan baa ku faaidey waaxidatan maxay noqona markaas ta'kiid waaye wاlficlaةu bاlkasri linowci min alficli ficlana waxaa loo isticmaalaa wixii aan dhihi jirnay masdarulhay ah yadulu calىa nowci اlficli ficilka nooca u dhacay qaabka u dhacay hay-at اlficli buu ku tusiyaa taquul waxaa leedahay huwa xasanu طicma isaga qaab u cunitaankiisu waa miduu wanaagsan yahay qaabka uu wax u cuno cunitaankiisa ma ahaade ee qaabka uu wax u cuno baa wanaagsan waljilsati hay-ada juluuska ayaa wanaagsana laga wadaa xasanuljilsa qaabka uu u fariistay ayaa wanaagsan saasaa loola jeedaa wallahu aclam halkaas